asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal dhammaantiinba subax wanaagsan ayaan hawadeeda kale nahay mar kale qadar adeegaasi bulshada ah iyo sidoo kale warkii subaxnimo haddaan intaasi uga soo laabanno waxaad kusoo dhowaataan dhammaantiinba barnaamijkeena hogaanka ee saaka taarikhdu waa labaatan iyo toddobada bisha decembar sanadkana waa laba kun labaatan iyo saddexda dabeeqa ayaanu sii maraynaa kuna soo dhawaada barnaamijkeena maraadi waa barnaamijkeena hogaanka saaka barnaamijka hogaanka waxaynu kusoo qaadanaa xaaladda dalka barnaamijka hogaanka subax walba oo arbaca ah waxaad ku dhegeysataan xaaladda dalka kulanti wanaagsan saaxiibayaal dhammaantiinba barnaamijkeena ee toddobaadkan waxaynu kusoo qaadan doonaa waxaynu ognahay in sanad walbo dabayaaqadiisa lasoo saaro warbixinno ku aadan xaaladda shilalka ee dalka xaaladda shilalka ee dalka dadka dhimasho dhaawac iyo sidoo kale markaasi waxyeelada ay kasoo gaarto ayaa tiradooda guud sida sanadlaha ah loo soo saaraa shilkii ugu dambeeye ee dhacaa waxa uu ahaa markaasi afar qof ay ku geeroodeen goob markaasi waxa uu ka dhacay markaasi bulemiya oo ka tirsan degmada buntlanges maamulka busiya tani waxaa sabab loo aaneynaya markii darawalka gaariga uu xakameyn waayey taasina ay keentay markaasi shilka sababaha ugu badan ee shilalka keena waanu gaari doonaa balse intaanu horta gaarin waxaan rabnaa macluumaad guud oo ku saabsan tirada rasmiga ah ee sanadkan ilaa hadda lasoo saaray maamulka qaran ee u qaabilsan dhismooyinka wadooyinka ee loo yaqaano kenha sanadkan waxaa laga soo xigtay warbixin ay soo saareen in kenyaan gaaraya afar kun iyo boqol iyo sagaal ay markaasi ay ku geeroodeen dhanka wadooyinka shilalkan inta badan ayaa markaasi waxaa la sheegay tiro sidoo kale dhan kun iyo toddobaatan iyo labo sidoo kale in ay shilalka wadooyinka ay ku geeroodeen wasiirka wasaaradda wadooyinka iyo markaasi transportka kipchumba murkumen ayaa waxa uu sheegay in ay soo saari doonaan istaraatiijiyo cusub kuwaasi oo ah kuwa lagu laga hortegi doono markaasi dhanka wadooyinka iyo shilalka wadooyinka ka dhaca xakameynta shilooyinarada shilalkan ayuu waxa uu sheegay in wasaaraddiisu ay muhiimadda koowaad siin doonto si loo yareeyo tirada dhimashada ah ee markaasi dadka kenyaanka ah ee wadooyinka ku geeriyoonay warbixin ay soo saartay guddiga markaasi laanta qaran ee wadooyinka n t c ayaa waxauu cadeynayaa in shilalka ugu badan ay sababaan ama shilalka ugu badan ee dhaca waxaa loo aaneeyaa ama sabab u ah gawaarida oo si xawli ah loo wado meelaha la iskaga kala gudbo wadooyinka loo kala gooyo oo aan lahayn tusaalooyin cayiman tusaale wadada halka laga gooyo iskuulaadka oo kale caruurta iskuulka meeshaay ka gooyaan waa inay lahataa calaamad ku aadan in halkan uu yahay iskuul ilmahana ay ka gooyaan ama ardayda ay kasoo gooyaan sidoo kale goobaha markaasi wadada aysan ka noqon karin laba gaari isqaarada isgarab ordaan sidoo kale waa in markaasi calaamad ama astaan loo yeela sidoo kale waxaa jira astaamooyin badan oo dhanka wadooyinka ah waxaa la sheegay tirada dadkan inay yihiin markaasi tiro gaarayso saddex boqol lixdan iyo labo qof dadka ku geeriyooday shilalka wadooyinka ee sanadkan waxaa la sheegay inay ahaayeen dadka wadooyinka hareerahooda socda ee loo yaqaano bedestrianka ama dadka markaasi aan ahayn rakaab gaari saarnaa laakiin wadada hareeraheeda qaadaya oo markaasi ku socday saddex boqol iyo labo waxaa la sheegay in ay ahaayeen kuwa saarnaa ama waday mootooyinka laba lugwaleydka ah dad gaaraya boqol iyo siddeetan iyo afar rakaab ay ahaayeen dad gaaraya ee markaasi ee boqol iyo kowna sidoo kale waxay ahaayeen rakaab ee ayagu aan ahayn kuwa gawaarida kursiga rasmiga ah ku fadhiyo laakiin gaariga inta badan waxaa ognahay inay yihiin dad taagan iyo dad markaasi fadhiya ee boqol iyo markaasi ee afar qofne waxay ahaayeen darawaliin waa tira dadka markaasi sanadkan aynu ka hadlaynaa ee geeriyoodii waxaa sidoo kale jirta ee sagaal iyo toban qof oo kale oo ahaa kuwo waday biskiilada ama baaskiilka oo iyaguna shilalkan ku geeriyoodeen ama waxyeelada ay kasoo gaarin guud ahaan tirada markii laisku daro waa dad aada u tiro badan in saddex boqol iyo lixdan iyo laba ay yihiin dad wadooyinka hareeraheeda mariya iyo sidoo kale dadka kale markaasi goobaha kala socda marka tiradan way badan tahay marka loo eego marka waxay noqonaysaa in xaaladda hadda ay aada markaasi u adkaanayso shilalkan markaasi hadda jira waa ay badan yihiin marka loo eego xaaladda shilalka markaasi iyo waxyaalaha sababa guud ahaan barnaamijkeena ayaan markaasi si qoto dheer aynu dirada ugu saari doonaa arrimaha ku saabsan sanadkan shilalka dhaca waxaa sidoo kale markaasi hareer socda oo jirto arrinta ku saabsan wakhtiyadan hadda lagu jiro dabaaldega ciidda krismaska iyo sidoo kale dabaaldega soo dhoweynta sanadka cusub ee loo yaqaano happy new year inta badan tiraha tirada markaasi shilalka ee dhaco waa ay badan yihiin ama markaasi shilalku waa ay koraya u kacaan ama markaasi way ka bataan sidii hore sababo badan ayaana markaasi jiro oo ay ka mid tahay sida markaasi gawarida oo xoog loo wado meelo badan oo aan hayn meelihii saxda ahaa ee laga goon lahaa iyo sidoo kale inay markaasi jiraan arrimo ku saabsan sidoo kale xaaladda dadka markaasi gawaarida wada mararka qaar oo laga yaabo in qofku uu markaasi isagoo gaariga barashadiisii ay u dhiman tahay uu iska qaada gawaari inta badan waxaa ognahay in ay ilmo badan ay dhibaato u geystaan ama wadooyinka ay galaan ayagoo gawaarigii markaasi reerka iska qaata waxay noqonaysaa marka arrintan mid dhibaato ku ah wadooyinka haddii qofka uu gaari iska qaato wadada iskala aado waqtiyada hadda holidayda oo lagu guda jiro oo kale ilmaha ay gawaarida iska qaataan taasina sidoo kale dhibaato badan bay keenaysaa oo ku aadan dhankaas iyo xaaladda dadka ee dhibaato u keensan karaan sidoo kale isticmaalka waxyaalaha qaar sida in qofka uu isticmaalo qamri waxmaanka dooriyo oo kalena dhibaato badan waxay ka mid tahay dhankaas iyo iyadu saameyn ku yeelanayso xaaladda wadooyinka guud ahaan dadka markaasi shilalkan waxyeelada ay kasoo gaarto iyagu intooda badan waxay u aaneeyaan sidoo kale inay jiraan arrimo kale oo ku saabsan sida laanta booliiska ah ee ilaalinta wadooyinka ee loo yaqaano trafikada oo iyaguna sidoo kale lagu eedeeyo mararka qaar inaysan markaasi sidii habooneed aysan u xakameynin ama aysan uga warqabin xaaladda badqabka wadooyinka gawarida qaar oo ah kuwa aan lagu talagelin wadooyinka soo galaan ay markaasi u ogolaadaan inay maraan sidoo kale waxaa jirta in sidoo kale trafikada qeyb ka mid ah iyaguna lagu eedeeyo in aysan markaasi ka warqabin dadka qaar oo gawaaridaas qaato laluushku ama sidoo kale musuq maasuqa waxa uu ka mid yahay waxyaalaha ugu badanee dhibaatooyinka marka laga hadlaya wadooyinka iyo sidoo kale lagu eedeeyo lamaha booliiska ah u xilsaaran dhanka trafikada iyadoona la xaqiijin karin balse waxaan ognahay in sidoo kale ay jiraan ciidan badan oo ka midsa kuwa trafikada oo inta badan lagu qabtay wadooyinka iyaga oo markaasi laaluush lagu hayo ama markaasi dadka gawarida wada ama markaasi darawalada iyagoo heshiis dhanka inay wax bixiyaan ah uu ka dhexeeyo oo ah inay qasab noqonayso in qofku inu wadada qaado markaasi ay booliisku ama traafigada ay markaasi laaluushi ay ka qaataan tani sidoo kale waxay noqonaysaa in haddii qofku laaluush laga qaadaya insan la ogolaanin aan la ogaan karin tirada gaariga ku jirto sida in gaariga uu yahay mid aada loo soo buux dhaafiyey waxyaalaha qaara lagu wadayo yihiin waxyaalahaan markaasi aan ahayn wax wanaagsan sidoo kale qofka gaariga wado mararka qaar aysan ahayn in xaaladiisa ee fadhido uu yahay qof markaasi cabsan ama wax isticmaalay ama aan ahaynba darawal sax ah oo mararka qaar wadooyinka gooya meelaan loogu talagelin iyo sidoo kale inuu yahayba qof markaasi isagu inta badan aan ahayn qof ay u fadhido oo ah darawal markaasi wadooyinka qaar wadi kara ama gawaarida qaarba markaasi wadi kara intaasoo dhanna waa dhanka waxaa loo aaneeyaa in laanta booliiska ee markaasi qeybta wadooyinka ee traafigada aysan markaasi ilaalin xaaladaasi wasiirka wasaaradda markaasi wadooyinka iyo transportka kipchumba murkumen waxa uu sheegay horaantii sanadkan in isaguna sidoo kale xaaladda dhanka wadooyinka ay wanaajin doonaan isagoo sheegay tababaro la siinayo traafigada iyo sidoo kale ilaalinta markaasi badqabka shacabka kenyaanka ah ee wadooyinka ku jiro ayuu sheegay inay muhiimada koowaad u tahay xukuumadda kenya kwanza iyo sidoo kale wasaaradda isagu markaasi uu wasiirka ka yahay waa tahay gudahaan barnaamijkeena ayaan markaasi diradda ku saareynaa arrimaha ku saabsan ee badqabka wadooyinka iyo sidoo kale tirada shilalka ah xaaladaha sanadkan hadda markuu sii dhammaanayana inta badan december tirada shilalka waa ay sii kacdaa oo markaasi sare ayay u kacdaa inta badan sare u kaca arrimahan waxaa loo aaneeyaa dhibaatooyin markaasi in waxaa markaas lagu sheegay inay tahay dhibaato december inta badan markay dhammaaneyso oo markaasi dabaaldega christmas oo kale markii lagu jiro arrimaha dhanna markaasi dhibaato badan bay tahay guud ahaan sidoo kale dalka december keliya ma aha guud ahaan shilalka dhaca oo intooda badan markaasi ah kuwa overspeeding ama qofka inuu aada gaariga xawli u wado meelaha qaaroo laga kala gooyo meelaha qaaroo wadooyinka laga goynayo aysan hayn meel markaasi aysan calaamadaha in qof uu goynayo wadadoo kale aysan ku yaalin qof wadada aan markaasi aqoonin ama darawal aan ahayn oo iska wada gaari dhibaatooyinkaasoo dhan waxyaalaha markaasi sababa ayay ka mid tahay marka laga hadlayo arrimaha dhanka shilooyinka shilalka hadda jira qadadka tooska eber todoba eber laba soddon iyo shan eber eber sagaal eber ayay barnaamijka nagala qayb qaadan karaan saaxiibada dhegeystow adigu maxay kula tahay in ay tahay sababaha ugu badan ee shilalka markaasi sababa guud ahaan markaasi kama hadleyno waqtigan december lagu jiro iyo christmaska iyo sanadka cusub dabaaldegiisa soo dhaweynta sanadka cusub ma ahaan laakiin guud ahaan shilalka marka laga hadlayo waxaan ognahay in shilal badan ay ka dhacaan gobolka waqooyi bari naftiisa dadka qaar ee gawaarida wada inaysan ahayn kuwa darawaliin sax ah oo ay markaasi si rasmia usoo baranin caruurta oo gawaarida mararka qaar loo dhiibo wadooyinka oo ah markaasi kuwa markaasi qaar xaaladooda aysan ahayn kuwa fadhido meelaha qaar gawaarida inaysan aada ugu ordi karin sida dhulka carada oo kale balse darawalada inta badan iyagoo markaasi ilaalinaya waqtiga in markaasi ilaalinaya in rakaabkan ay geeyaan rakaab kale ay soo qaadaan ayaa inta badan waxay ku ordaan meelo aysan ahayn in xawli lagu ordi karo oo kale sida wadooyinka hadda markaasi burbursan iyo roobabka da-een inta badan marka horeba iska carada ahaa ee haddana roobabka kusii da-een ee gawaari waaweyn oo xamuula mararka qaar ay qaadeen ayay gawaarida yararka waxay isku dayaan haddoo kale waxaynu ognahay in ay aada u ordaan iyagoo markaasi aynu ognahay in darwalka gaariga tagsiga ah oo kale tusaale inuu markaasi alaab wado ama dad wado oo uu doonayo in markaasi muddo maalin ah inuu laba tiriib saddex tiriib oo kale inuu galo taasina waxay noqonaysaa markaasi musiibo kale oo dhibaato kuwa ama dhib weyn ku keeni karta rakaabka uu wado isaga naftiisan dhib ku keeni karta shil badanna sababi karta waxaan ognahay sidoo kale wadooyinka anaga inaysan lahayn inta badan ee dhankaasi iyo calaamadahaas tusaya goobtan iskuul ku yaalo oo kale meesha in meel zebra crosin ama meesha laga gooyo oo kale inta badan waxaa layihaha askari jiifo oo kale inaysan lahayn ama bamska waxaa loo yaqaano oo kale inaysan lahayn wadooyinka qaar sababahaasi oo dhan waxay sababi karaan markaasi shilalka oo jira adigu dhegeysto maxay kula tahay inay yihiin sababaha ugu badan ee shilalka markaasi markaasi dhaca shilalkan sanadkan oo hadda la sheegay ku dhowaad dad kun xagga u dhaafayo in iyagu markaasi ay shilalkan ku naf waayeen maxay kula tahay in shilalkan hadda jira sabab ay u yihiin tamatiradan ay aada ugu badan tahay suu dhow magacaaga aamdbwlaaamsbadabeewarloodanaysan eber sagaal eber ayaa qadka tooska si suusan eberla soo xiriiri kartan saaxiib yaal dhammaantiinba waxaan idin leenahay subax waana wanaagsan shilalka aada u soo badanaya ama shilalkan oo aad tiradoodu ay tahay mid aada u badan dhegeysu adigu maxay kula tahay inay sababayso sababta ama sababaha qaar ee shilalkan soo nonoqdo tiradoodu inay badan tahay maxaa sababa ayay adigu kula tahay fikirkaaga ayaad nagu soo gudbin kartaa eber todoba eber laba soddon iyo shan eber eber sagaal eber oo aada nagala soo xiriiri kartaa maxay kula tahay inay yihiin sababaha ugu badan ee shilalkan barnaanrada shilalkan hadda soo laabanaya ama shilalkan waqtiyadan oo kala dhaca in ay sababaan ay kula tahay kama hadlayno keliya december balse guud ahaan shil markii laga hadlayo mar walba ayuu ka dhacaa halka aad adigu joogto waxaa laga yaabaa inay jiraan sababo qaas ah oo shilalka keena ha noqoto wadooyin ha noqoto darwaliinta oo aanradii aan markaasi mararka qaar iyagoo leesinkooda uusan ahayn mid u gaara inuu wadada mari karo qof wadada geli karo kale wadada galo sababa waxaa jiri karaa marka halka adig kusugan tahay shilal badan baa ka dhaca haddii aysan inta badan dhicin shilal waa un dhacaan inta badan meel walba oo aan markaasi kenya laga joogo marka adigu deegaanka aad ku sugan tahay ama markaasi halka aad joogto shilalka ka dhacaan oo kale maxaa sababa aad isleedahay tirada hadda aan ka hadlayna ee shilalka ku waxyeeloobeen ma aha tiro markaasi aysan ku jirin gaariso iyo wajeer iyo mandheere iyo markaasi gobolada kale soomaalida dugto waxaynu ka hadlayna waa gobol walba oo kenya ka mida meel walba oo kenya ka mida hal qof hadduu saaka ku geeriyoodo laanta markaasi wadooyinka badqabka iyo markaasi waa laanta markaasi qaran ee badqabka iyo wadooyinka dalka n t s a warbixintaasi waa ay heshaa waxayna ku dartaa macluumaadka rasmiga ah ee markaasi si sanadla ah loo soo saaro waqtiyadan oo kale ayaan inta badan lasoo saaraa marka tirada hadda lasoo saaray oo markaasi kun qof xagga u dhaafayso waa dadka ku geeriyooday sanadkan ee guud ahaan shilalka dalka ka dhacay maxaad isleedahay waa loo aaneyn karaa shilalka hadda inta badan ka dhaca dalka eber todoba eber laba soddon iyo shan eber eber sagaal eber ayaadna nagala soo xiriiri kartaan saaxiibka qadka ku jira haddii aan fursad siiso dhow magaca galkaad nagala soo xiriirayso hallo staf m hallo staf m waan ka gudbaya saaxiibkaasi isma maqalnaan filaya geesaha kale qadka ku jira soo dhow magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso dib ay uga laabtay dhegeystaasi saaxiibayaal dhammaantiinba subax wanaagsan ayaan hawada si toosa idinkaga leenahay weliba waxaad degeysanaysaan idaacadda sar fm codka gobolka waqooyi bari barnaamijkeena qeybihiisa hore ayaanu ku guda jirnaa wasaaradda waxbarashada iyada oo u mareysa bangiga equity iyo hay-adda samafalka ee equity ayaa deeq waxbarasho siin doontaa ardayda kasoo jeeda qoysaska aan ladnayn iyo ardayda qaxootiga ah ee nugul kuwaasi oo ugu yaraan helay laba boqol iyo afartan dhibcood gabdhaha oo markaasi ah iyo wiilasha oo markaasi looga baahan yahay laba boqol iyo konton dhibcood inay ka heleen imtixaanka ee dugsiga hoose dhexe k c b e da sanadkan laba kun labaatan iyo saddexda dugsiga hoose dugsiga hoose ee dowladda oo ku yaalo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kakuma iyo bulshooyinka ay martigeliyaan dhadhaab iyo kakuma sidoo kale ardayda leh baahiyaha gaarka ah ee helay dhibacyadaanrade waa dhibcooyin ka yar laba boqol iyo afartan gabdhaha iyo laba boqol iyo konton wiilasha ayaa u qalmi doonaa deeqdan waxbarasho ardayda agoomaha ah iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba iyo kuwa naafada ah ee helay dhibcaha ka hooseeya ayaa la tixgelin gaar ah la siin doonaa gabdhaha iyo wiilasha qaxootiga ah ee ka yimid duarade ee ka yimid dugsiyada ku salaysan xerooyinka ama bulshooyinka martida loo yahay ee kaakuma ee kalobiyey iyo sidoo kale dhadhaab kuwaasi oo helay ugu yaraan laba boqol iyo afartan iyo laba boqol iyo konton dhibcood ayaa iyaguna xaq u leh in deeqdan waxbarasho ay helaan ardayda qaxootiga ah ee qaba baahiyaha gaarka ah ama naafada ah kuwaasi oo helay ugu yaraan laba boqol iyo afartan ilaa laba boqol iyo konton dhibcooda ayaana ka faa'iideysan doona waa maxay waxyaabaha la tixgelinayo si uu ardayga ugu qalmo deeqdan waxbarasho ee loo yaqaano elimu keliya ardayga qaxootiga ah ee aanan si kale u awoodin inuu ku biiro fasalka koowaad iyaga oo aan haysanin taageero dhaqaale oo dhanka waxbarashada ku habboon ayaa fursad loo siin doonaa deeqdan waxbarasho kuwaasina waxaa ka mid ah ardayda qaba baahiyaha gaarka ah iyo sidoo kale naafada sida markaasi jirka maqalka iyo naafanimada aragga ee otisimka waa albinismka naafada ee barashada iyo kuwo kale ama sidoo kale agoonta iyo caruurta nugul ama sidoo kale ardayda afartan iyo sagaalka dugsi waa ardayda afartan iyo sagaalka dugsi ama wax ku barta dugsiyada bulshada martida loo yahay ama ardayda waalidiintood mas-uuliyiintood ay ku nool yihiin aynarada ay la nool yihiin naafanimada qoysaskan ayaa arada qoysaska ama qoyskoodu ay saameeyeen xanuunka h i v aids iyo cudurada kale ee markaasi ay qabaan qoysaskan oo ay saameeyeen faqri ba-an taasi oo ka dhigayso inuu awoodi waayo inuu markaasi caruurtan ay wax bartaan kuwa ay la soo kulmeen dayac xadgudub iyo taageero aysan helin kuwaasi oo da-doodu ay ka hooseyso labaatan iyo saddex sano wakhtiga codsiga ay dhiibanayeen musharaxiinta waxaa lagula talinayaa inay kasoo ururiyaan foomamka codsiga deeqda waxbarasho iyadoo aanan wax qarash ah laga bixinaynin aan wax qarash ah lagu bixinaynin laanta bangiga waa laanta bangiga sinaanta ee kugu dhow ama sidoo kale wakiilka bangiga ee sinaanta foomamka codsiga waxaa sidoo kale lagasoo dejiarade waxaa laga soo dejisan karaa shabakada kooxda equity foundation ee w w e g f d m i s equity bank c o k e slash ama xariiqdin register ee iyo hoos dhigid elimu ama shabakada wasaaradda waxbarashada ee w w education g o k e foomamka codsiga iyo habdoorashada waxaa lacag la-aan ku bixinay arade waa wax lacag la-aanah ha bixinin wax qarashaada ama lacaga foomamka codsiga oo si dhammaystiran loo buuxiyey iyo dokumentiyada taageerada ah waa in loo gudbiyaa laanta bangiga equity ee kugu dhow ama wakiilka bangiga equity ama qaabka ugu dambeeya arade ama qaabka ee ugu dambeeya maalinta khamiista ah labaatan iyo sideeda disembar laba kun labaatan iyo saddexda oo biri markaasi ku beegan ardayda lasoo xulay ayaa lagu martiqaadi doonaa wareysiyo kaasi oo ay qaban doonaan guddiga laanta deeqa bulshada mid kastaoo ka mid ah ayaa xirooyinka qaxootiga ee kaakume ee kalobey iyo dhadhaab guddigan waxay ka kooban yihiin shaqhsiyaad muhiim ah ee bulshada dhexdeeda waxaana gudoomin doonaa gudoomiye ama ku-xigeenka dowladda dhexe u qaabilsan ammaanka waxaana isku duburidi doonaa maarayaha laanta bangiga equity barnaamijkan deeqda waxbarasho ee lumi wuxuu bixinayaa qarashaadka dugsiga agabka waxbarashada xirmada dugsiga iyo gaadiidka muddada waxbarashada afarta sano ah waxbarashada deeqdan barnaamijkan deeqda waxbarasho ee limu ayaa ilaa iyo hadda ku abaalmariya deeqdan waxbarasho arday gaarayso afar soddon iyo afar kun shan boqol toddobaatan iyo afar arday oo arade oo u baahan iyo kuwa ku wanaagsan waxbarashada buuxinta iyo soo gudbinta foomamkan ma aha micnaheedu inaad ku guulaysatay keliya ardayda lasoo xulay ayaa lagu martiqaadi doonaa waraysigada warbixin kasta oo been abuur ah ama dukumenti been abuur ah waxa ay horseedi doontaa in eh, si toos ah lagaaga kansalo oo aad fursaddaasi heli weydo waa tahay dhammaantiinba subax wanaagsan ayaan saaxiibayaal si toos ah wada idinkaga leenahay weli waxaad degeysanaysaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari waa tahay weli waxaad markaasi ku guda jirnaa qeybaheennii dambe balse haatan waxaad maqli doontaan warkii markaasi barqanimo dib aan iskugu soo laaban doonaa saaxiibayaal dhammaantiinba waxaan idin leenahay subax wacan oo wanaagsan isku soo noqosho wacan oo wanaagsan saaxiibayaal dhammaantiinba barnaamijka hoggaanka ee subaxnimo ayaad degeysanaysaan waxaad weli markaasi aynu sii ambaqaadeynaa qeybaheeni kale ee barnaamijkeena hoggaanka ee star f m markaasi oo toddobaadkan ee maalin walbo markaasi arbacaha aad barnaamijka markaasi aad ku dhegeysataan arrimaha ku saabsan ee dhankaas iyo xaaladda dalka toddobaadkan waxaan barnaamijka rabnaa inaan diradda ku saarno arrimaha ku saabsan shilalka wadooyinka december dabayaaqada sanadka ayaa la marayaa xaaladda shilalku waa ay bataan waqtiyadan oo kale sidoo kale guud ahaan warbixinada rasmiga ah ee soo saaraan markaasi kenya iyo n t c ayaa sheegaysa in dad kor dhaafaya kun qof ay ku geeriyoodeen shilalkan qadadka toosku waa eber todoba eber laba soddon iyo shan eber eber sagaal eber ayaad nagala soo xiriiri kartaan deegaanada aad ku sugan tahay shilal ayaa ka dhaca inta badan maxaad isleedahay waa loo aaneyn karaa ama sababaha badan ee shilalkan keeno shilalku waxaan ognahay in siyaabo kala duwan sida hore aan usoo sheegnay gawaarida oo loo wado xowli oo markaasi aan mararka qaar ay darwalada tixgelinin meelaha sida ee baamska mararka qaar goobaha wadooyinka iska gooyaan inta badan arrimahaas oo dhan waa sababaha ugu badan maxaa is leedahay waa sababta ugu badan soo dhowo magacaaga halkaad nagala soo xiriirsa calaykum asalaam waraxma magacaaga soo dhowo haye barnaamijka la socota filan hata shaar waxaan filaya in barnaamijkuusan la soconin dhegeystaha kale haddii aan sii maxaase leedahay waa loo aaneyn karaa shilalkan markaasi inta badan ka dhaca wadooyinka guud ahaan dalka reverscol kuma wada xiriiri karno aad naga raali ahaaneysaa dhegeystaha kale qadka ku jira haddii aan fursada siisuulo magacagaalka nagala soo xiriirsaay losfm waa ka gudbaya dhegeystahaasisma maqalnaan filya waa tahay inta badan shilalka wadooyinka ka dhaca ee markaasi waxyeelada nafeed iyo khasaaraha markaasi burburka hantiyadeed labadaba ay soo wada gaaraan dadku maxaa loo aaneyn karaa waad is leedahay shilalka wadooyinkan maxaa sababay inta badan oo loo aaneyn karaa sidoo kale sideebaa looga hortegi karaa ayaad is leedahay shilalkan sidee baa loogu hortegi karaa shilalka badan ee wadooyinka markaasi ka dhaca waqtiyadan december in ku guda jirno iyo sidoo kale inta badanba waqtiyada badan ee dalka wadooyinka shilalka ka dhaca maxaa loo aaneyn karaa ayaad is leedahay sidoo kale sidee baa looga hortegi karaa waqtiyadan markaasi shilalku december lagu jiro waa ay badan yihiin sidoo kale deegaanka aad adigu joogto shilalka ka dhacaan inta badan maxaa sababa ayaad is leedahay ama maxaa sababa oo ah kuwa ugu badan ee sababa markaasi shilka wadooyinka ah ee deegaanka aad ku sugan tahay guud ahaan dalka shilalkan waqtiyadan hadda december lagu guda jiro iyo sidoo kaleba guud ahaan shilalka ka dhaca dalka sidee baa looga hortegi karaa waad is leedahay maxay tahay fikirkaada ku aadan arrimaha ku saabsan ee dhanka shilalka hello star f m hello star f m waa kusoo dhaweynayaa magacaaga calaykum asalaam waraxma calaykum asalaam hadee dhegeystayaal suuguna salaamyaan ka qaadnay waxaan filaya in barnaamijka haddii aad soo beegsato hore ugal barnaamijkeena kalena qeyb qaado saaxiibka kale qad ku jiro cafwan nambarka eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan isba kuma maqli karan inta badan balse waxaad soo beegsan kartaa eber toddoba eber laba soddon iyo shan eber eber sagaal eber oo qadka kale aad nagala soo xiriiri kartaan maxaa sababa aad is leedahay shilalka wadooyinka inta badan waqtiyadan dhaca rifaas kulkuma wada xiriiri karna waad raali ahaaneysaa subax wanaagsan ayaa nadalanhay saaxiibayaal guud ahaan dalka shiralka sanadkan ka dhacay kun qof ayay xag u dhaafayaan inta ku nafuweysay wasiirka wasaaradda arrimaha wadooyinka iyo markaasi transportka kipchumba murkumen oo sheegay isna in sanadkan ay qorsheynayaan xukuumadda markaasi raday william ruuto uu hogaamiyey kenya kwanza iyo wasaaradiisaba inay wax badan ka qabtaan xaaladda dhanka shilalka wadooyinka december ayaan ku guda jirnaa waqtiyadan oo kale shilalka dalka ka dhaca waa ay badan yihiin tir ahaan markii loo eego markaasi bilaa bilaha kale ee sanadka maxaa loo aaneyn karaa ayaad is leedahay ama maxaa sababa aad is leedahay sidoo kale qaab nooco ayaa looga hortegi karaa guud ahaan shilalka wadooyinka ka dhaca hellost f m hellost f m waa ka gudbayaa saaxiibkaasi qadka xigahan siinayaa fursada suu barnaamijka nagala qeyb qaato diba laabta barnaamijka eber toddoba eber laba soddon iyo shan eber eber sagaal eber ayaa qaadka tooskeed nagala soo xiriiri kartaan saaxiibayaal dhammaantiinba subax wanaagsan ayaan idi leenahay shilalka wadooyinka ah maxaa sababa ayaad adigu ay kula tahay sidoo kale sidee baa looga hortegi karaa ayaad is leedahay guud ahaan shilalka wadooyinka ka dhaca qaab nooco ayaad looga hortegi karaa ayaad is leedahay sidoo kale saameynta dadka ay kasoo gaarto waxyeelada shilalkan ayaa iyaguna ah kuwa aada u badan qaar ka mid ah dadka markaasi shilalka wadooyinka ka dhacay dalka qaar ka mid ah shacabka kenyaanka ah oo markaasi aragtidooda ka dhiibto haddii aan jelecno
Unaona, nao askari traffic wanasimamanga hapa, wanachukua honga hapa kila siku, na hii askari wa- wanachukua honga hapa kila siku.
askari amekuwa hapa saa hii akichukua hamsini saa hii anachukua hamsini ametukia hapa hamsini saa hii.
na wasemi kitu Na chote wasemi kitu yoyote.
gari imegonga mtu kama askari akapa anachukua hamsini hamsini Huyu ni wa- utafutia- utafutia- utafutia- Hapa-
mbona hawezi enda kuchukulia huko roundabout? Wananyongeanga hapa na maofisa wake hapa. Kwa nini maofisa watuheshimu sisi?
kwani wasisi- Watu wa Makara wame- wamekataa kutuheshimu. Hiyo kitu ionyeshwe hata kwa magazeti. Tunanyanyaswa.
Eh, waa qaar ka mid ah eh, wad- waa dadka wadooyinka isticmaalo oo ka cabanaya eh, dhibaatooyinka waxay sheegayaan eh, dhibaatada ugu badan ay tahay eh, ciidanka traafikada oo iyagu qaato laaluush eh, sababtaasna ay keento eh, in markaasi eh, dad ay ku waxyeeloobaan eh, kadib markii darawallada aysan si habboonayn u isticmaalaan wadooyinka waa kusoo dhaweynayaa magacaaga halkaa joogto
Waa Hussein Nuur Gaarisa.
xuseenow soo dhawow
Haddii waxaan ayee barnaamijka dad la socotay
ee, waan la socday Mhm.
Ee, beeniyo horta hadda saacadan hadda la joogo inuu wax laga qaban karo ama si looga hortegi lahaa Mhm.
inay diyaar tahay uma malaynayo laakiin eh, halka weji u baan anigu islaahay in wax looga qaban karo haye
adogtaada maaragtay sanadba ma aha ma maalin walba ee gawaarida jidka isticmaalo way soo badanayaan soo ma mhm
way kasii badanayaan Eh, islaamta cid- cunuga aabbaha waa u gaariya wataan sooma mhm
kenya dhan halka wada waa sax
wado labaad haddii ay jiri lahayd eh, shirarka intan way ka yaraan lahayn laakiin halka jid oo maalin walba gawaaridan ay maaragtay ay soo kordheen saacad walba kun kasta ay kusoo darsamay mhm
jidka halka un waa kenya dhan halka wadaa isku xiray wado labaada loo baahan yahay taas unbaa looga badbaadi karaa
aada umahadsan tahay
Alhamdulillah.
waa tahay aada buu mahadsan yahay ka qayb qaadasidiisa dhegeystaasi ciga haddii aan fursadda siiyo eh, soo dhow magacaaga halkaad nagala soo xirayso yellow star f m waa ka gudbaya saaxiibkaasi dhegeystaha xiga haddii aan fursadda siiyo soo barnaamijka nagala qaybaataysna yellow star f m waa tahay isu maqal aan filaya dhegeystaasi Eh, guud ahaan dalka eh, waqtiyadan oo kale waxaa dhaca eh, dhankaas iyo eh, shilal Eh, shiralkan eh, sidee baa looga hortegi karaa ayaad isleeda adigu sidoo kale eh, maxay tahay waxyaalaha loo aaneyn karo soo dhowo magacaaga
waa ku salaamay walaalow waa kaa qaaday mid lamid a
haa
magaca yaalkaa joogto magacaygu waxaa la yidhaha ishaaq isyelo saaqisyoolo soo dhowow eh, barnaamijka la socotaan filaya waa yara hurdaa ii sheeg bal barnaamijka ma waa wadada caqligiga miya Eh, shilalka eh, guud ahaan dalka ka dhaca waqtiyadan oo kale way badan yihiin haa se- shirika se- dadkii dadkiibaa iimaanka ka tagay dadkiibaa iimaanka ka tagay beliin waa la rabaa in meesha la rabo dhaqsi gaarana la rabaa ayaa
markan birahan waa lasoo gatay mexeheeda ma garanaysid boqol iyo sideetan kun saarsaa duleed adigaa ku baaba'ay mhm
marka dhibka waxaa waaye dadka waaye ma ogi wadadana ma aha eh, ma aha eh, waktigana waktigii baa noqday orod ma ogi gadaal akhiirina ka dhacday mhm
ha
sax
marka dhibka waxaa iska imaaday eh, dadka iyo waktiga ayaa iska imaaday iyo orodkii marka meelaad haadaantaad ku dhacaysa isma arkaysid adigoo god ku dhacayn baad is arkaysaa marka gawaarida oo si xowli ah loo wadaa yaad isleeda adiga waa dhibaatay jirta ha yaa dhibkan keena boqol iyo siddeetan gaarigan haddii la saaray adiga ma samaynin kii saarayba waa ku dhintay adi maxaad u malayn Mm,
waa waa ku sala waa lacagta iga go'dee aad u mahadsantahay waan kaa raaligelinaya Eh, sida qurux badan ee barnaamijka aad ooga qayb qaateen waad ku mahadsantahay Eh, wuxuu yidhi inta badan eh, waxyaalaha eh, sababaha aan anigu isleeyahay waa loo aaneyn karaa ay ay tahay eh, gawaarida oo loo wado si xowli ah dadku wuxuu yidhi waa inay markaasi eh, aysan eh, eh, naftooda ku haaligin buu yidhi eh, marka ay wadooyinkaasi qaadayaan
panda, alafu naye akatokezea nyuma akagonga pale nyuma, kwa sababu aliona gari ingine imeoverlap the other side. Sasa kwa hiyo harakati ya kurudi akajifinyiria hapo, akashikwa na ile kona, akararuliwa.
Nilijulishwa na mainis saa nane na nusu usiku kuwa ame- amehusika kwa ajali ya barabara. Nikakimbia asubuhi, nikafika mpaka hapa mahali alipata ajali. Nimepata gari tayari imeletwa kwa police station. Yeye mwenyewe ameumia goti, analia goti na bega.
waa qaar ka mid ah eh, shilalka wadooyinka dalka ka dhacay eh, sanadkan qeybo ka mid ah eh, dadka markaasi iyagu goobjoogayaasha ahaa oo inta badan ka warbixinayay eh, xaaladda eh, markii ay la kulmeen iyo sidoo kale waxyeelada soo gaartay guud ahaan dalka eh, tirada marka marka loo eego eh, way badan tahay shilalka oo inta badan wadooyinka dhibaatooyinka ka dhaca eh, aad ay u badan yihiin marka shilalkan eh, sidee baad isleeda adigu eh, waa lagu xakameyn karaa maxaa la gudboon darawalada maxaa la gudboon shacabka wadooyinka qaada hareeraheeda ciidanka taraafikada maxaa la gudboona oo aad farin u dir lahayd sidoo kale eh, dowladda nafteeda eh, tilaabooyin eh, eh, arada- tilaabooyinka qaar aad isleedahay adigu eh, haddii dowladdu loo diro eh, wax badan bay markaasi ka qaban lahayd waa kusoo dhaweynayaa magacaaga halkaad joogto salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullah
nuur cabdow buro oo mandera county nuur cabdow waa kusoo dhaweynayaa saaxib walaala wadan horogala barnaamijka horogala mhm
salaamaya salaam boqol iyo toban iyo afar waan kaa qaaday mid lamid ah
marka horta waxaa waaye mhm
waxaa waaye gawaari yaryar oo ilmo yaryar oo hata daro la leena loo dhiiba oo askala fakanayay haye
dadkana waxay rabaan inay hore u ordaan ma wax gadaalka yarna male gartay
wax kastaba waxay rabaan far howlfugays inay ku muujiyaan bedelka la baari lahay ama waxbaa sakaalmeelahay mhm
markaan taasida dhibka keenaya xoogoo maaragtay afrikaan nin
mhm cafwan ninka raaligelinaya saaxiibkaasi qadka ka hiiliyaan filaya waa tahay eh, dhegeystaha kalan siinaya qadka ku jira soo dhow magacaaga saaxiib
السلام عليكم calaykum salaam waraxmat
الحمد لله رب العالمين وعليكم السلام ورحمة haye xalim soo dhowo
الله وبركاته ما شاء الله مركو ورسة شغالة كافر دمان تورا سلامة mhm
مركا دينا باورا لغا اللي هاو ملينا shilalka eh, maxaa sababaad is leedahay sidee baa looga hortegi karaa
والله waxaa looga hortegi karaa horta u badana shalayba waa maqlay dhinacan raamo inay xun tahay wadadeeda oo gaariyaashii meelay noo soo maraan alalahay oo darawaliinta ay dhib qabaan oo banaamaha ku fadhiyaan macal baabuurtooda waa maqlay haye
kuwaas dee dawladda xaggeeda shuqul ku leh mhm
darawaliinta kuwa hadda magaalada nala jooga iyo kuwa banaanaha jirana waxaaba la rabaa baabuuraha qaar ayagaba leenkoodan inay fiirsadaan oo ay ku wadaan in laga ilaaliyo oo lala hadlo
gartay
marka taasaa jirta dawladdan waxaas inay mas-uul zaa'id iska saartaa loo baahan yahay mhm waa idin salaamay masha allah waa kaa qaadnay mid labid maamo aada u mahadsantahay waan kaaga mahadcelinaya sida qurux badan ee barnaamijka dhankaada igala qeyb qaadatay ee waxyeelada guud ee dalka ee dadka waxyeelada kasoo gaartay ayaa markaasi ee tir ahaan aada u badan qaar ka mid ah dadka waxyeelada ay kasoo gaartay shiloolinka wadooyinka ka dhaca
haya gali saidi ya left but mimi sikuwa naona mbele but alikuwa na overtake vibaya sana kuna vile alikuwa careless haikuwa mara ya kwanza hiyo kuovertake ilikuwa mara kaa ya tatu hivi but hiyo ikafailed vile alikuwa na overtake kakuwa kuna na truck ilikuwa imetoka hiyo side ingine
transport and
waa tahay ee waa qaar ka mid ah dadka ee, iyagu waxyeelada kasoo gaartay ee, shilalkaasi ee, overtaking ama in qofku uu baal maro gawaaridu ee, ama gaariga kale ee hortiisa socday waa dhibaato badan waa dhibaato kaloo iyaduna meesha taagan ee, oo iyadu ay tahay sababo badan oo keena in shilalku ay dhacaan ee, gawaaridu inta badan waxay ku ee, ay isbaal maraan ama qofku ama darawalku overtagerayaad gaariga kale ee meelaha qaar waa looga baahan yahay oo wuu overtagereyn karaa ama wuu baal mari karaa ee laakiin meelaha qaar way adag tahay oo halis badan baa ee, ayuu gelayaa ee darawalka haddii uu overtag sameeyo ee meelaha qaar wadooyinka waxay ka yihiin aad bay u dhuuban yihiin ama way yar yihiin oo laba gaari haddii overtagereeno gaari kale uu ku imaado wadadiisa saxda ah ay dhibaato keentaa sidoo kale ee, gaarida marka overtakinga sameynaya mararka qaar iskama eegaan ee, markaasi gaari kale inuu hoso- hortooda uu kasoo socdo marka asagu isagoon eegin buu iska gelayaa wadadii gaarigii kale overtagrena laga yaaba in gaari ka weyn ee uu dhinaca kale kaga yimaado waana waxyaalaha ugu badan ee markaasi sababa ee, dhimashada ee, ama markaasi dadkan dhegeystaha qadka ku jira soo dhow magacaaga
salaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
nuur cabdi soo laabta hooyinko eh nuurow eh, cafwan kaa raaligelinaya haye soo dhow mar labaad
waxaa waaye walaala horta waxa horta waa iska amar ilaahay mhm
amar ilaahay qadar ilaahayna horta maaragta lama qaban karo mhm
xogoo maaragtay nidaam xumar waa iska jirtaa mhm
horta midow mar dhaxaas ay taraafikada ay sheegeen sanadka dhaxaas horta waa soo dhaweyna mhm
markii gaariga qafka aad wadahay horta mobile aad beran mhm
goonaha uraga rabaa mhm
mobileka mashquul weyn aad keenaa
sax
marka nimanka maaragta taraafikadaena kolleyba adduunyadana waaba iska dhib badan tahe mhm
anaa sii madax galgalaya si fiican u shaqeeyaan sax
darawaliintaa si fiican ay u foojignaan inay badankeed waxay dowlad ku doolineed mhm
markaan ilaahayna balaayaa naga qabtay xilligan xilli cuno maaragtay karismas waa xilliga shirka ugu daray waa inay gawaarina ku jignaadeene nimanka taraafik sida wasiirka maaragtay oo maaragtay wadooyinkan maaragtay dadka usha geliyey idankan waa salaama khayr alaashay
waa kaa qaada saaxib waa kaa waa sidoo kale mid lamid ah ayaad hawada kusoo mareen aan ku salaameynaa dhegeystaas dib ay ugu soo laabtay barnaamijka isagoo markaasi markii hore qadku uu ka heeliyey aynu jaleecno sidoo kale qaar ka mid ah dadka iyagu markaasi goobjoog ka ahaa shilalkii ka dhacay dalka qaar ka mid ah ismaamulka buusiya shil ka dhacay goobjoogayaal ka mid ah Nashangaa sana vile gari imepata ajali hapa, kwa sababu area hii gari imepata ajali ni black spot, na hii gari ilikuwa inatokea inatoka upande ina, inapanda mlima hadi hapa. Kulingana na hii ajali inafanyika hapa kila wakati, tunaondelea tungetuwekea pumps hapa, ingeokolea sana.
Kuna spiti nyingi sana
ni kwa Mungu najua kila kitu bado itakuwa sawa, kwa sababu tuko uhai, wengine wamekufa, lakini sisi tunashukuru kwa sababu tume, tuko uhai. Ukiangalia hiyo gari vile iko imebaki skeleton, ambapo huwezi jua tumetoka hapo ndani. So all in all ni Mungu tu.
waa tahay e wuxuu yiri e, wax walba ay noqoto ilaahay baa mahad iskale e, oo ina badbaadiyey marka waxaa waa waa heerka e, shilalka dhaca qaar ay yihiin e, m, wadooyinka qaar ama meelaha qaar e, shilalka ka dhaca e, s- qaab ahaan ama markii e, marka dadka la eego waxyeelada soo gaartay aad bay mararka qaar u fulxun tahay E, iyada oo markaasi uu sababay e, hal darawal oo si xun wadada u isticmaalay ama gaariga si xuuli u waday yaa wuxuu keenayaa shilka inay ku geeriyoodaan in ka badan shan qof toban qof iyo intaas kasii badan marka waa mas-uuliyad darro uu hal qof keenay ama hal darawala keenay inay ku waxyeeloobaan oo ay dhibaato kasoo gaarto tiro dad ah oo intaasi dhan dhegeysta adiga maxay kula tahay inay yihiin ee sababaha ugu badan ee shilalka guud ahaan dalka keena sidee baana looga hortegi karaa ayaa adigu ku muuqata soo dhowo magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso ilosta f m waan ka gudbayaa saaxiibkaasi qadka tooska ah eberdaba eber laba soddon iyo shan eber eber sagaal eber eed nagala qaadan kartaan sidee bay kula tahay in markaasi looga hortegi karo shiraalka guud ahaan dalka ka dhaca maxaa sababa ayaad nas leedahay soo dhowo magacaaga asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma khayr waa ku salaam marka hore Mhm.
shilalka inta badan waxaan u malaynayaa fikir ahaanteyda in Mhm.
sababaan taraafikada oo laaluushka faraha badan dadka ku wareegay sababtoo nin walba haddii xaq uu sameeyo eh, qaladka uu sameeyo lagu qaadayo Mhm.
waa yaraa lahay mararka qaar waxaa arkay gaari adoo wado Mhm.
gaari kale oo seedka adi lahayd kuugu soo galaya haddina adiga ka cabsin oo ka istaagaysa hadda ala hadasha maxaa jira tirahdin waxaa kuley ani insurance oo ku jira taraafikan waa ujeedaan Mhm.
marka waxay noqonaya marka in marka hore in laga saxa ee, taraafikada qofka xaqiisa saxda la marsiiyo oo dhibka waa yaraa lahay sidaan aaminsanahay Mm, sax Ah, iyo daraagiskaano igan dadka laga ilaaliyo darawalinta Eh, sharciyan waa laga ilaaliyaa oo sharciga waa diidaya haddana wixii sharciga diidaa lagu dhaqmaya marka maxaa celinaya marka ina wixii halaabaan
sax Ah, marka sharciga faraya haddii lagu dhaqmi lahaa waxaa tusilaya marka insha allah kulli khayra ku rajeyna aada waa mahadsantahay marka sharcigaa lagu adkaada dhanka waddooyinka ha aada mahadsantahay saaxiib calaykum salaam waraxmatullahi aad u mahadsan yahay dhegeystayaasha sida qurux bare baraamijku inaga laga qayb qaatay saaxiib yaal dhammaantiin waxaad leenahay subax wanaagsan meel buu joogtaan iyo si walba waad markaasi inoo dhegeysanaysaan wasaaradda waxbarashada ah iyada oo markaasi u mareysa bangiga ee equity bank iyo hay-adda samafalka equity ayaa deeq waxbarasho waxay siin doontaa ardayda kasoo jeeda qoysaska aan lahay as- aqwa- qoysaska aan ladnayn iyo ardayda qaxootiga ah ee nugul kuwaasi oo ugu yaraan helay buundo gaarayso afar boqol waa laba boqol iyo afartan ilaa laba boqol iyo konton imtixaankan ah shahaadiga k c b da sanadka laba kun labaatan iyo saddexda si toosa u sameeyey kuwaasi oo ku nool xerooyinka qaxootiga dhadhaab kakuma iyo bulshooyinka ay martigeliyeen dhadhaab iyo kakuma sidoo kale ardayda leh baahiyaha gaarka ah ayaa helaya dheecaanrada ee dhib- ee- ee helay dhibcaha gaaraya laba boqol iyo afartan gabdhaha iyo laba boqol iyo konton wiilasha ayaa u qalmi doona inay waxbarashadan helaan yaa u qalmaa deeqdan waxbarashaa ee elimu scholarship ardayda agoonka ah iyo kuwa baahiyaha gaarka qabo iyo kuwa naafada ah ee helay dhibacyada dhibca ka hooseeya aanrada dhibca aanan ka hooseynin laba boqol iyo afartan ayaa la tixgelin doonaa gabdhaha iyo wiilasha qaxootiga ah ee ka yimid dugsiyada ku saleysan xerooyinka ama bulshooyinka martigelin martida loo yahay ee kakuma ee kalabiyay iyo dhadhaab kuwaasi oo helay ugu yaraan laba boqol iyo afartan ilaa laba boqol iyo konton dhibcood ayaa iyaguna xaq u leh deeqdan waxbarasho ardayda qaxootiga ah ee qaba baahiyaha gaarka ah ama naafada ee kuwaasi oo helay ugu yaraan laba boqol iyo afartan ilaa laba boqol iyo konton dhibcood ayaana ka faa-iideysan doonaa waxyaabaha la tixgelinayo si ardayga uu ugu qalmo deeqdan waxbarasho keliya ardayga qaxootiga ah ee aanan ee aan si kale u awoodin in ay ku biiraan fasalka koowaad iyagoo aan haysanin taageero dhaqaale oo dhanka waxbarashada ka habboon ayaa fursad loo siin doonaa deeqdan waxbarasho kuwaasi waxaa ka mid ah ardayda qaba baahiyaha gaarka ah iyo naafada haddii ay noqoto markaasi dhanka jika jirka maqalka iyo naafada aragga otisimka albinismka naafada barashada iyo kuwo kale ardayda agoonta ah iyo caruurta nugul ardayda afartan iyo sagaalka dugsi ama wax ku bartay dugsiga bulshooyinka martigeliya ama ardayda waalidiintood mas-uuliyiintooda ay ku nool yihiin ay la nool yihiin naafanimo kuwaasi oo gabay awoodda si ay u gutaan waajibaadkii markaasi maaliyadeed ee caruurtooda qoysaska ay saameeyeen xanuunka waa xanuunka h i v iyo cudurada kale ee daba dheeraada oo leh saameyn anrade saameyn anrade waa saameyn waa saameynta ee daciifinta ah oo loogu markaasi looga baahan anrade uga baahan yihiin balse waalidiintaasi ay awoodi waayeen ama markaasi inay masruufi waayeen qoysaskooda qoysaskan ay saameeyeen faqri ba-an ayaa iyaguna ardaydoodu ama caruurtoodu fursadan helaya kuwa da-doodu ay ka hooseyso labaatan iyo saddexda sano wakhtiga codsiga ah ay dhiibanayaan musharaxiinta waxaa tunarade looga baahan yahay ama lagula talinayaa inay soo ururiyaan foomamka codsiga deeqda waxbarasho iyagoo aanan wax qarashaad ah laga bixin bangiga sinaanta oo ay kugu dhawayaadgeyneysa ama wakiilka bangiga sinaanta foomamka codsiga ayaa waxaad sidoo kale kaga soo degi kartaa shabakada kooxda equity foundation ee www eg waa www e g f d m i s equity bank co k e slash ama xariiqdin register hoos dhigid elimo ama shabakada wasaaradda waxbarashada www education g o k e foomamka codsiga iyo habdoorashada waa lacag la-aan ku bixinin wax qarasha foomka codsiga oo si dhammaystiran loo buuxiyey iyo dokumentiyada taageerada ah ayaa waxaa loogu gudbinayaa laanta bangiga equity ee kuugu dhowaa mawakiilka bangiga equity ama qaabka ugu dambeey arade waxaana la qaadayaa ee maalinta ugu dambeysa ay tahay maalinta beriyaha khamiis ah labaatan iyo sideeda bisha desembar sanadka laba kun labaatan iyo saddexda ardayda loo soo xulay ayaa lagu martiqaadi doonaa wareysiyo kaasiyo oo ay qaban doonaan guddiga laanta deeqda waxbarashada mid ka mid ah mid kasta oo ka mid ah xeryaha qaxootiga ee ka kuma kolobe iyo dhadhaab guddigan waxa ay markaasi ka kooban yihiin shakhsiyaad muhiim ah oo bulshada dhexdeeda waxaana guddoomin doonaa guddoomiyaha ama ku-xigeenka guddoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan ammaanka waxaana isku dubaridka markaasi sameyn doonaa maarayaha laanta bangiga equity barnaamijkan deeqda waxbarashada ee limu waxaaradii wuxuu bixinayaa qarashaadka dugsiga agabka waxbarashada xirmada dugsiga iyo sidoo kale gaadiidka muddada waxbarashada afarta sano ah barnaamijka deeqda waxbarasho ee limu ayaa ilaa hadda waxaa ku abaalmarisay deeq waxbarasho tiro arday gaarayso soddon iyo afar kun shan boqol iyo toddobaatan iyo afar ardaydan oo ay u baahan iyo kuwo markaasi isku wanaagsan dhanka waxbarashada buuxinta iyo soo gudbinta foomamka ma aha micnaheedu inaad ku guuleysatay keliya ardayda lasoo xulay ayaa lagu martiqaadi doonaa wareysiyada warbixin kasta oo been abuur ah ama dukumenti been abuur ah waxa ay horseedi doontaa in si toos ah lagaaga kansalo weli waxaad si toos aad u dhegeystaneysaan barnaamijkeena hogaanka ee subaxnimo eber toddoba eber laba soddon iyo shan eber eber sagaal eber ayaa aqadka tooska ee barnaamijka ay nagala soo xiriiri karaan saaxiibada guud ahaan barnaamijka waxaynu dirada ku saareynay markaasi arrimaha ku saabsan guud ahaan shilalka dalka ka dhaca iyadoo toddobaadka barnaamijka maalin walba oo arbaca ah hogaanka aad ku dhegeysataan xaaladda dalka shilalka ayaa ah waxyaalaha ugu badan ee saameynta guud ahaan dalka iyadu ku reebto saacadahan bishii december aan ku guda jirno balse guud ahaan carada dalka hadaynu ka hadalno shilalku waa ay badan yihiin dadka ku taxyeelooba markaasi dhimashada ay sababto ayaa sidoo kale aada u badan deegaankan joogta ama sidoo kale halkaad adigu ku nooshahay shilalka qaar ee ka dhaca maxaa sababa aad is leedahay sidoo kale maxaa sidee baa looga hortegi karaa ayay kula tahay adigu sidee baa looga hortegi karaa shilalka ka dhaca qeybo ka mid ah markaasi dalka iyo sidoo kale deegaanada aad ku nooshahay dhegeystaha qadka ku jira ayaan siinayaa fursadda soo dhowo magacaaga halkan dagala soo xiriireyso hello star f m waa ka gudbayaa saaxiibkaasi fursaduu helay balse waa uu lumiyey saaxiibka kale ee qadka ku jiro barnaamijka soo dhowo magacaga halkaad nagala soo xiriireyso hello star f m waa ismaqal la-aan aan filaya dhegeystahaasi waan ka gudbayaa isna eber todoba eber laba soddon iyo shan eber eber sagaal eber ayaad nagala soo xiriiri kartaa nambarka kale eber todoba sideed eber hel eber shan hel eber shan markaas isma maqli karno inta badan soo dhowow magacaaga ayo halkaad nagala soo xiriirisa saaxiibka qadka ku jira losta f m waa ka gudbayaa dhegeystahaasini fadlan haddii fursadda aad heshood qadka soo beegsato aan wada xiriirno wada hadalno markaasi ka faa'iidayso daqiiqadaha yareed haysato si barnaamijkaad oga qayb qaadatana markaasi hore ugal barnaamijka maxay kula tahay dhegeystow adigu in ay yihiin sababaha ugu badan ee loo aaneyn karaa shiralka dalka ka dhaca rivaas kulkuma wada xiriiri karno waad naga raalihanaysaa eber toddoba eber laba soddon iyo shan eber eber sagaal eber iyo aqadka tooska rivaskol kuma wada xiriiri karno waad naga raalihanaysaa dhegeystayaasha qodadka tooska ah ee markaasi nagala soo xiriiraya bardaba sideed eber hal eber shan hal eber shan waxaad nagala soo xiriiri kartaan eberdaba eber laba soddon iyo shan eber eber sagaal eber naga raali how saaxiib rivaskol kuma wada xiriiri karno guud ahaan shiralka dalka ka dhaca adigu maxay kula tahay inay tahay sababta ugu badan ee keento guud ahaan shiralka dalka ka dhaca maxaa sababay kula tahay adigu wacalaykum asalaam waraxma iska gaabi raadiya raadiyaha yar gaabi haye waa ka raaligelinayaa dhegeystaha kale qadka ku jira haddii aan fursadda siiso u dhowo magacaaga halkaad nagala soo xiriireysa waa tahay dhegeystayaashu ma garanay meelaha qaar marka qaar dadku halkii wax ka maqlaan rivaskol kuma wada xiriiri karna dhegeysta raalihow waa ku maqlayaa magacaaga halkaad nagala soo xiriireysa u dhow
midda horta laga hadlayo ii sheeg maxaan joogaa gaarisa
guud ahaan shiralka dalka ka dhacan ka hadlaynaa maxaa sababay sidee baa looga hortegi karaa
horta wixii qaamadkiisu gada unbaa shirka geli
gartay waa tali ilaahay mog ilaa maxaa waaye siday darawalinta u kala dhoosoon yihiin way u faa'inaayeen wax walba qadarka ilaahay buu ku dhacaa gartay
adiga saasaa ugu taaganta unbaa lagu soo maagi
haye qadarka waa midaan laga tillaabsan karin laakiin waxyaalaha ka hooseeya haa ma-ooni ahaan aniga maxaa ku qabaa waa qudrad ilaahay wa waxay dhaco oo extende eh waa qudrad ilaahay midda labayd aan u maleen darawlinta waay
haye adi markaa hadda hadda sidan hadda aad u fadhida aad dhimato maxallii maxaa dili marka darawintay ay ku xiran tahay ayagu durdaan bay meel walba maraayeen gartay
daroogadaa ka badatay
haye ama soo jeedkaa ka batay haye
marka wax walba haddana waxaan qadarinaynaa qadaradda ilaahay markuu wax maago siduu wax u yeeli unbaa dadka ku dhexaysaa haye
soomaalina uma badno mhm
midow baa u badan gartay dalalka xagga hadda dhinaceed nairobi ka shisheeyo meelaha waa meelaha egasayntada ay u fara badan tahay inkastoo annaga soomaali haddaan nahay annagana aan qabnaba dhowr dhacday oo gaari oo lagu dhintay oo dadka wada aan aqaanay oo dadka darogeysaha ee ee kabinka ama waxaan qaadka ee xuncunayiin saddex wiil oo ahaayeenoo saddexdaba gaarigooda oo guddoomaan garan gartay
marka waxyaalahaas waaye waxyaalaha keento explainta dhacaysa
sa waa waa garata soma garta
marka qudrada ilaahayna aan u nisbayno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu aada baa mahadsan tahay waa kaga mahad celinaya dhegeystahaas iyo fiirkiisa ku aadan wanaagsan saaxiib baarlamaantiinba ee qeybihii dambe ee barnaamijkeena ayaan markaasi isla sii gaarina soo dhowo magaca eelkaad nagala soo xiriiraysa saaxiib halo cabdulaahi kalanow fiican tahay waan fiicanahay soo dhow abuu waan dhibahay aad iyo aad baan fiicnahay gartay maxaa waaye horta arrimaha hadda aad sheegahas Mhm.
waxa horta hoosha qabanhaya waa qof deegaanka isa horta qof deegaankii uu lahaa joogunbaa horta fiican hooshe inuu qabto gartay oo la geliyo ge- in gacantiisa la geliyo gartay ilaa qofkan guri ujoog ah Mhm.
wax uu hagaajinayo waa ka xaaraan haye taa iidaa annakay haddanahaas hataa Mhm.
annaga
yeena haysataa yaa haddanahaas hataa haye
tiingaaq yaa la yidhaahdo orod ee qoraalkaasi haaq
soo hagaaji
oo hagaaj gartay
weerskastoon oo qoraalkun weerskastoo qaaday weergalbatoon oo maxay ku noqotay gaaran haye oo qoraalkina wax gaarihoo saa cagta ku saari karo waa ka xaaraan waa eber haye roobka baa halleeyey haye
ebel buu la fiicnaa Mhm.
kolka waxaa waayey carrada waxa ay wixii hool ahoo dowladda ay soo saarto inay qofkii lahaa gacantiisa la geliyo baortigaa u fiican gartay
ninkaa isagaa wuu hagaajsan caasadiisii iyo ciidiisii wuu qabsan Mhm.
ilaa qofka guri ujoog oo ka imaada gaaris nairobi arag kasii gaar Mhm.
xoogaagaa dhaqaale buu u joogaa moogii wax kalaba qaban ma leh wax kaloo u qabaa abow oo lama arko marka wadooyinka halaawsan baa ayaad isleedahay haa sax
kolka waxaa waaye anigu waxaan u sheegahayaa dowladda nin walbaa deegaankiisa haddii la rabo inin carrada ay hagaagto oo ay hooseeda ay hagaagto ninkii deegaanka lahaa hala siiyo aad baa umahadsan tahay haa abow ani intaas aan sheegahayaa aad baa umahadsan tahay waa uga mahadcelinaya ergeysaasi Eh, guud ahaan markaan ka hadlayno shilalka guud ee dalka ka dhaca eh, ama shilalka wadooyinka eh, wadada nafteeda oo hagaagsan waa qayb ka mid ah eh, waxyaalaha eh, horaan eh, hadayaan u sheegay oo waxaan eh, markaasi ka hadlay eh, oon yidhi eh, xita haddii hadda oon ku jirno gobolka waqooyi bari waxaan ognahay wadooyinka inta badan inay yihiin kuwa aan la mari karin oo inta badan ma aha laami waa wada marka caraa wadada carada ahayd roob baa ku dhacay gawaarida waaweyn ee xamuulku waan ognahay marka wadooyinka carada ay qaadaan oo kale aad bay u riiqaan Eh, wadooyinkii oo marka hadda qaab noocaasi oo kale ah oo gaari uusan ku ordi karin haddii gawaarida yararka ay marka damcaan ay ku ordaan eh, marka taasi waxay sababaysaa marka dhibaato kale oo ah eh, gaarigii inuu gadoomo eh, inuu markaasi eh, dhibaato u geysato eh, rikaabkii saarnaa iyo qof walbo markaasi marka wadooyinka suu dhegeystaan ka dhawaaja aad buu umahadsan yahay eh, waa waa waa fikir aada muhiim u ah sababtoo tahay wadooyinka oo halawsan ama burbursan oo s- markaasi aan la mari karin qeyb badan bay ka qaadanaysaa eh, markaas shilalka Eh, aad buu umahadsan yahay waxaa kaloo markaasi tani ay markaasi micnaheedu tahay eh, qofka hadda nairobi jooga haddii la weydiiyo shilalka maxaa sababa eh, ama sida looga hortegi karaa wuxuu ka hadlayaa xaaladda marka dawra- darawalada eh, speedinka ama xoog gawaarida u wadaan oo kale wuxuu ka hadlayaa darawalada marka qaar marka hore meelaha qaar isgoysyada oo kale xoog ku mara laakiin eh, gobolka waqooyi bari eh, qofka jooga oo kale fikirkiisa ku aadan waa mid aad u saliim u ah midkan oo ah eh, anagu shilalka anaga waxaa keenaa wadooyinka anaga halowsan shilalka anaga dhaca waxaa keena wadooyinka halaabsan waa wada maaragtay eh, bacaad oo mararka qaar gawaaridii ayaa gala oo gadooma waa wada dhiiqa oo mararka qaar eh, gawaaridiiba gudaha u gala mararka qaarna waxaa ognahayba in xaaladda hadda kaloo lagu jiro oo kale inay tahay eh, mid burbursan warqa wanaagsan ayaan haatan isla soo gaarnay saaxiibayaal dhammaantiinba barnaamijkeena hogaanka qeybihiisii dambe ayaan haatan eh, kusii siqaynaa eh, dhegeystayaal hal iyo laba ayaan sidoo kale fursadda siin doonaa si barnaamijkeena kala qeyb qaataan iyadoo toddobaadkan barnaamijkeena ay dowladda ku saarinay dhankaas iyo shilalka dalka ee ka dhaca barnaamijka hogaanka ah maalin walba oo arbacaad markaas ku dhegeystaan xaaladda dalka toddobaadka markaas waxaan idiin soo xulnay inaanu markaasi kaga hadalna xaaladda shilalka ah ee guud ahaan dalka markaasi ka dhaca wakhtiyadan aynu ku guda jirno ee bisha dabayaaqada ee december ay tahayna sanad walbo waxaa sidoo kale kordha shilalka iyadoo markaasi shiralkan ay dowladdu ay sheegtay sida wasiirka wasaaradda markaasi wadooyinka iyo gaadiidka uu sheegay in ay ka baaraandegayaan qorsheyaalna u dejin doonaan in arintan ay markaasi sida habboon ay uga hortegaan waxaa sidoo kale waaxda qaran ee markaasi badqabka iyo wadooyinka n t c n ay sidoo kale sheegeen in arintan ay digniin kasoo saarayaan dadku in markaasi ay feejignaano dheeraad ah sameeyaan xiliyadan markaasi dabaaldegyada lagu jiro guud ahaan markaasi dadku waxyeelada ay soo gaarto ma aha inta badan dadka markaasi gawaarida saaran oo keliya sidoo kale dadka wadooyinka hareerahooda socda ama ku ganacsada ayaa iyaguna ah kuwa ugu badan arade kuwa ka mid ah dadka iyaguna saameynta ay soo gaarto tire arade saddex boqol xag kor u dhaafayso ayaa ah dadka waxyeelada ee kasoo gaartay marka laga hadlaya dadka hareeraha wadooyinka socda iyo sidoo kale dadka hareeraha wadooyinka markaasi ku ganacsada saameyn ballaaran ayaa markaasi iyaguna kasoo gaarta waa tahay barnaamijkeenan guud ahaan kaga hadlaynay xaaladaasi shilalka ah iyo markaasi arrimahan ku saabsan eber toddoba eber laba soddon iyo shan eber eber sagaal eber ayaa qadka tooska si toosa nagala soo xiriiri kartaan laba dhegeysta ayaan siinaya fursadda barnaamijkeena inoo soo gabagabeynaya adigu dhegeyso sideeba ay kula muuqataa in ay markaasi tahay xaaladda shilalka ah waxyaalaha sababa sidoo kale maxaad isleedahay waa way habboon tahay oo waa looga hortegi karaa guud ahaan shilalka dalka ka dhaca soo dhowow magacaagii halkaad nagala soo xiriirisa reverse kulkumada xiriiri karno aad mahadsan tahay qododka tooska ah laba dhegeysta keliya aan rabaa inaan barnaamijka aynu fursad u siino markaasina aynu soo gabagabeyno soo dhow magacaaga naga wareeji saaxiib dhegeystaha xigaan siinayaa fursadda barnaamijka sugu nagala qayb qaato marka qaabku noocenka wax kuugu sheegnaa dib ay uga laabtay barnaamijka saaxiibka kalena dhegeystow barnaamijka labadii dhegeysta ee u dambeeyeen hal fursadoo ka mid a adiga ayaa qaadatay oo rivers kulan ku soo waceysaa soo dhow magacaaga hello star f m waatagdhegeystahaas waan ka gudbayaa haatana rivers koolkaa soo galay marka naga wareeji saaxiib barnaamijkan qeybihii dambe maraynaa laba dhegeystaan siin rabnaa barnaamijka fursadiisa suudho magacaaga waalaikum salaam dhegeysi ugu dambeeyaa tahay hore u gal barnaamijka
mhm iyo barabaraha iyo maxaa keenaa iyo gaarida cilad qabaan gawaarida cilada maxay tahay mar gawaarida wadada garanay oo wadooyinka waxaa laabsan yihin waan odhan karnaa darooladan cilad way noqon karaan gartay waa saameyn kaloo ayadan dhibkeeda leh waa tayada mahadsantahay saaxiib dhegeystihii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena ayuu ahaa dhegeystahaasi barqa wanaagsan saaxiibayaal waxaan intaasi kusoo gabagabeynayaa barnaamijka subaxnimaa ee markaasi inoo soo bilowday aroornimadii hore saaka ee markaasi wargeysyadii waxyaabaha ay qoreen iyo sidoo kale barnaamijkii hogaankood si toosa aada u dhegeysaneyseen barnaamijkan waxaa idiin soo saaray halkanna idinkala soo codsiinaya anigoo ah cabdulaahi xuseen tabane waxaan u mahad celinayaa dhammaan dhegeystayaashii kala qayb qaatay barnaamijkan saaxiibadeed barnaamijka dhegta ku haye dhammaantiinba aad baad u mahadsantihiin tan iyo intaan ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid eh waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo